warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadkii tesalonika tesalonika koowaad cutubka koowaad annagoo ah bawlos iyo silwanos iyo timoteyos waxaannu warqaddan u qoraynaa dadka tesalonika kiniisaddooda oo ku jirta ilaaha aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix nimcoha idinla jirto iyo nabadu had iyo goorba ilaah baannu idinku mahadnaqnaa kulligiin annagoo baryadayada idinku xusuusanayna waxaannu joogsila'aan ilaaheenna oo ah aabbaheenna hortiis ku xusuusannaa shuqulka rumaysadkiinna iyo hawsha jacaylkiinna iyo dulqaadashada rajadiinna ee ku jira rabbigeenna ciise masiix annagu waannu ognahay walaalaha ilaah jecel yahayow in ilaah idin doortay waayo injiilkayagu idinkuma iman hadal oo keliya laakiinse wuxuu kaloo idinku yimid xoog iyo ruuxa quduuska ah iyo hubaal badan waad garanaysaan caynkaannu dhexdiinna ku ahayn idinka aawadiin oo waxaad noqoteen kuwa ku dayda annaga iyo rabbigaba idinkoo erayga ku helay dhib badan iyo farxadda ruuxa quduuska ah sidaas daraaddeed masaal baad u noqoteen kuwa rumaystay oo makedoniya iyo akhaaya jooga oo dhan waayo eraygii rabbigaa idinka dhawaaqay mana aha makedoniya iyo akhaayo dhexdooda oo keliya laakiinse rumaysadkiinna xagga ilaah wuxuu gaadhay meel kasta oo sidaas daraaddeed uma aannu baahnin inaannu wax nidhaahno waayo iyaguba waxay ka warramaan wax nagu saabsan oo ah sidaannu idinku soo galnay iyo sidaad sanamyadii uga soo jeesateen oo ilaah ugu soo jeesateen inaad u adeegtaan ilaaha nool oo runta ah oo aad samada ka sugtaan wiilkiisa uu kuwii dhintay ka soo sara kiciyey oo ah ciisaha inaga samata bixinaya cadhada imanaysa